Xildhibaanada Golaha Shacabka oo kulanku weeladeen xarunta Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa iyo waliba yoomeel mariyana saddexinta sharciyeed oo muhiim ah ee hanaanka horumarinta maaliyadda dalka aanasay oo gudbiyada wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya sharciyada la ansixiyay sharci ewalku bedelowka sharciga ku horseedowka beesadhaqowka iyo maalgelinta sharci darrada walku bedelowka sharciga hay-adaha maaliyadda hindis sharciyeedka caymiska sadiidun sharci iyo waliba iyo muhiim eena riidan habayowka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo usa shir gudoomiyay kulanka iyo weliba usa ka dhawaaqay natiijada ansixinta sadiida hindiso sharciyeed ee la ansixiye aamus ma jiro hal qofaa diiday koodhamkan waa sidiis uu ahaa xildhibaanada ogolaatay sidaa daraaddeed hinti sharciyeedkii shirkadaha caymiska waa ansax guud ahaan koodhamkan wuxuu ahaa diidlabahamadhaamana ka aamustay xildhibaan diidi ma jiro boqolafartaninkoo xildhibaana ogolaatay sidaa daraaddeed sharagii lacag dhigist waa ansax aad iyo aadaad u mahadsantii caamus hal qof diido ma jirto boqolafartan laba u codaysay sidaa daraaddeed hindi sharciga maaliyadda waa ansax aad iyo aadaad u mahadsantiin
ansixinta kuriyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan ciga ayaa unkumahanagay xildhibaanada golaha shacabka ee meel mariyay sadiidan hindisa sharciyeedda usoona sheegay intay sharciyada muhiiman ayn horumarinta maaliyadda dalka ugu horrayn waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh oo si xilkasnimo leh uga gutay waajibkoodii qaran ee ka saarnaa shuruucda maanta halkan lagu meelmariyey saddexda sharci oo lafdhabar u ah horumarinta hay-adaha maaliyadda kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha dalka saddexda sharciba runtii laba sharci waxay ahaayeen wax ka beddel sharciga hay-adaha maaliyadda iyo sharciga la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada sharciga caymiskuna sharci cusub oo sharci hore meesha ka saarayay ayuu ahaa marka runtii waxaan jeclahay inaan si gaara u xusoon u bogaadiyo guddiga maaliyadda oo shaqo laxaad leh geliyey shuruucdan soo tafatiray ku sameeyey maxaanku idhaahdaa wax ka beddel iyo toosin intaba aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wakhtiga iyo dadaalka runtii ay geliyeen iyo sida mas-uuliyaddu ku dheehan tahay iyadoo rabadaan lagu jiro ay wakhti iyo tamarba u geliyeen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guud ahaanna xildhibaanada iyo culammadii ka soo qayb qaadatay ee iyaguna door weyn runtii ka qaatay aad baan ugu mahad celinayaa mar walbana waa soo dhowaynaynaa waanan bogaadinaynaa culimmada soomaaliyeed inay door muraaqibayna ama la socod ah ku yeeshaan shuruucdeenna maadaamaaynu dal islaama nahay si loo hubiyo in maxaanku idhaahdaa shuruucdeennu ay yihiin qaar la jaan qaadaya shareecada islaamka iyo dhaqankeenna suuban intaba